heshiiska ay kala seexideen kooxaha militariga iyo xoogaga rayidka kaasoo dhigaya isbeddel siyaasadeed inuu ka dhaca dalka suudaan ayay hogaaminayeen kooxaha rayidka muddo laba sana kuna soo dhammaanaysa doorashooyin inuu dalka ka dhaco dalka suudaan qodobada ugu muhiimsan ee heshiiska waxaa ka mid ah magacaabista ra-iisul wasaare rayid ah oo ka imaanaya dhinaca rayidka iyo xukuumaddiisa iyo awoodaha ra-iisul wasaaraha uu lahaa doono marxaladaas labada sano ee lagu shaqey doono in ciidamada siyaasadda ay ka baxaan maadaama ciidamada dalka ay gacanta ku hayaan siyaasadda dalka isku dhafka ciidamada oo mid ah oo runtii waddanka suudaan waxaa ka jira ciidamo kala duwan si marxaladda labada sano waxay caddeynaysaa oo heshiiska ku xusan ciidan xal mid ah in la sameeyo oo isku dhaf la isku sameeyo iyo xasilooni siyaasadeed in waddanka ka dhacdo marxaladda lagu jiro waxaa jiray dowladdii hore in heshiis hal sano ka hor inuu afgembi waddankaasi ka dhacay oo dowladdii rayidka ee jirtay lagu halkaasi awoodda looga maruuqsaday marka cabsi noocaasi ma iman kartaa militariga maadaama ay ay inta badan la sheego inay awoodda u hamuun qabaan dabcan way adag tahay in ciidamadu mar walba ka madax banaanaadaan siyaasadda dalka suudaan sida lawada ogyahay ama backgroundka siyaasadeed ee dalka suudaan muddo nus qarni ka badan waxaa xukumaya ciidamo taasoo keenayso in ciidamadu ay mar walba kaalin ku yeeshaan arrimaha siyaasadda laakiin heshiiskan wuxuu kaga duwan yahay heshiisadii hore ama heshiisadii hore ee la buriyey ee dhinaca ciidanka ka soco waayey in mujtamaca dawliga ama dowladaha caalamiga ee ururada caalamiga in ay goobjoog ka ahayeen dadaal dheerina ku bixiyeen muddadii sanadkii barka ee wadanka uu ku jira qalaaso taas ayaa keenaysa in heshiisku noqdo mid miridhal ah oo labada dhinaca wadanka ay u horseedaan xasilooni siyaasadeed wadankana ay keenaan marxalad lagu kalsoonaan karo in dalku ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah waa tahay marka dareenka dadka reer suudaan iyo gaar ahaan dadkii dimuqraadiyad doonka ahaa ee banaanbaxyada waday waa sidee dareenkooda dabcan shacabka reer suudaan iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga waxay u arkaan heshiiskan heshiis taariikhiya oo guul ah oo dalka ka saaraya marxaladda kumeel gaarka marxaladda kumeel gaarka mugdiga iyo qalalaasaha siyaasadeed muddadii saddexda sano ahayd runtii waxay ku tilmaameen heshiis guul ah oo dadka reer suudaan ay wada gaareen waxayna leeyihiin waddanka wuxuu galayaa marxalad dowlad rayid ah labada sano soo socto run ahaantii waxayna ka filayeen suudaanta cusub inay noqoto suudaan la wada leeyahay suudaan oo hal mid ah suudaan oo rayidka hogaami doono ciidamadana ka madax banaanaado runtii waxay leeyihiin siyaasad cusub in lagu hago dalka run ahaantii waa guul runtii heshiis lagu tilmaamay badankood shacabka reer suudaan waana heshiis taariikhi ah